dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban
kulan wacan oo wanaagsan meelwalba ad joogtaan si kaasta maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xoloshada wareysada xilli walba hadan halka aad maqashaan marka laga reebo habeennaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamaad safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gobac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtiya ku taag goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jirta dhurwaagolodda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimca ay soo gelayso koob iyo tobanka bisha lixaad ee juun sannada labaatan labaatan qodobada barnaamij shacab aan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga heli waxa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa tan iyo markii la doortay waxaa maanta booqsho uu ku tegay deegaanka docol qiyaastii afartan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada gaalkacyo xeryo ay ku jiraan saraakiil loo tababarayo inay ka midnoodeen ciidanka daraawiishta galmudug iyo halkaas ku booqday goorarwa ayaad faahfaahin ku saabsan barnaamijka aan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka aan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga le waxa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ayaa weerar qarxi ku bilowday ku qaada degmada ceel waaq ee gobolka good ee maamulka jubbaland haddaba ma dhaba in saraakiil ka mida ciidanka milatariga soomaaliya ay weerarkaasi waa ku afduubteen goorarwa ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona waxqayb ka noqon doonaa ururka al-shabaab ayaa sheegay inay weerareen shan saldhig oo ciidamada milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaano u dhow wadamada baraawe ee xarunta koonfur galbeed goorarwa ayaad idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doonaa waxaa weli sii kordhaya khilaafka siyaasadeed u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah haddaba waxaa laga dalbanayaa in la qabuujiyo xiisadda islamarkaasna la wada fadhiisto gogol lagu dhammayn karo xiisadda xilligan ka alowsan gudaha waddanka goornarw ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal baaqiyo wax ku ool ah oo loo jeedinaya dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah waxyaabaha kale barnaamijkan kusoo qaado doona wax qayb ka noqon doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaa maanta guddoonka baarlamaanka maamulkaasi uu shaaciyey in loo baahan yahay siyaasad wada ogola oo dalkan xaaladda cakiran oo wajahaya lagu wada wajaho shir jiraa'id uu maanta magaalada kismaayo ee xarunta jubbaland uu ku qabtay ayaad barnaamijkan ku dhagaysan doontiin wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka magaalada caasimadaahi muqdisho wuxuu maanta kula kulmay saraakiil turkiga waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaad xogay ku saabsan barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa guddiga arrimaha gudaha ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ayay kulan kula leeyihiin muqdisho waxyaabaha ay ka wada hadlayaan ayaa faahfaahin ku saabsan barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga le wax qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa diiwaan gelisay kiisas ku saabsan xanuunka safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban haddaba in ka badan shan iyo labaatan qof oo baaritaan lagu sameeyey xaaladii ugu dambeeyey cudurkaasi ayaad barnaamijkan ku dhegaysan doonteen qodobadaas iyo soo korra inta barnaamijkan aan ku guujirno ayaad caaw dhegaysan doonteen xubintaad ku xisaabwadnad ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku dhegaysan doonteen heestaan
doqon sanada mawaalana waxay doonta beri ku diri oga dantuka adaga durba celiinogaay doqon sanada mawaalana waxay doonta beri ku diri oga dantuka adaga durba celiinogaay
xubinta iyo deerinta barnaamijkan waa anigu xasanan saaxiibkii cumar axmed duraaxim suxafa barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada cad nabadgeliyo miyaa khayrkiibaa la nacay miyaad khafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qaloocane ogow quwadii allo quruma rugtay baa jirte quruma rugtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal kusoo dhow barnaamijka waxaan ku bilaabaya gobolka shabellaha hoose ururka al-shabaab ay sheegeen inay weerareen shal saldhig oo ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanada ku dhodhow degmada baraawe ee xarunta koonfur galbeed islamarkaasna halkaas ay ku sugnaayeen saraakiil ka mid ah ciidamada militariga soomaaliya xalay ilaa waqtiga ka horreeyey ururka al-shabaab waxay sheegeen in weerar khasaare geystay ay ku qaadeen shan saldhig oo ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabellaha hoose si gaara deegaano hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna xarunta koonfur galbeed waxaa lasoo warinayay halkaasi in al-shabaab la sheegay in khasaare ay ku gaarsiiyeen balse saraakiisha militariga soomaaliya gobolkaasi ka howlgala iyo koonfur galbeedna waa ay beeniyeen wararkaasi waxaysan sheegeen inaysan jirin wax khasaare ah oo iyo weerar oo aysan jirin halkaas al-shabaab ayna ka geysteen taliyaha guutada koowaad qeybta lixnaad ee militariga soomaaliya gaar ahaan danab ayaa caawa qadka telefoonka igu waramay adar aniguna waa ini salaamayaa saxaafadda oo dhan waana salaamayaa cadaado khaasatan cadaadaan salaamayaa haddii aan kaaga warbaxso degmada baraawe iyo ilaa inta ay xukunto oo maaragtay maryo gubaay ilaa dhinacan kuunyo waxa weeye wax wax dhibaataa oo kala jiraan meelo annagu aanaa joogno oo naradiisku joogaan waa jiraan laakiin hadda baraawe meelaha oo hadda haddii la yidhaahdo gobolka shabeellada hoose ugu nabadda badan waayo adeer ma garad marka waa ugu nabad badan tahay waana nabdoonnahay waxa weeye weeraro waa jiraan oo gobolka shabeellada hoose haddii la yidhaahdo ay meelo weerara ka dhaceen waa jiraan oo dhinacaas dhinaca maaragtay dhinacan marka xaggeeda iyo dhinacyadan marka dhinaca ka socda janaale iyo qoryooley waa jiraan laakiin haddii koonfur hadda koonfurta lasoo aado ilaa baraawe iyo xaggiisa lasoo aado aad bay u nabdoonta adeer nabad weeye waa nabad gartay weeye Eh, howlgalladan aad samaydan oo shabeellaha hoose si gaar degmada baraawe aad ka samayseen eh, maxaa idin qorshaha ku qabateen
adeer waxa weeye eh, howlgalladaas eh, bisha lixaad eh, sh- shan eh, laba saddexdeedii ilaa afarteedii ilaa shanteedii howlgalaan ka waday eh, degmada baraawe ilaa sarlaale eh, u- eh, nawaaxiga udhexeeya annaga iyo amasoonaa howlgal ka wadnay waana ku guulaysanay eh, wax hadda noo dhowro ma jiraan oo ciidamada nabadiidka wax nagu dhowo ma jiraan waarta eh, ujeeddada howlgalkan aad u samayseen maxay ahayd waa nabadiidka meelo ay maaragtay ay ku soo dhawaadeen ayaan ka war helay saasaan macnaha aan waa gartay Waaligii waa ugu meelma baxnay.
marka meelaha aad ka samaysan howlgalkan waa deegaanama
adeer waa deegaamada oo sablaale waay sablaale iyo meel hawaay la yidhaah iyo dhinacan oo eh, dhinacan sablaayare iyo meel la yidhaahdo dhinacan waaye oo hadda iga xigta een, eh, waqooyiga baraaga uga beegan waayo adeer waa gartay Eh, ma deegaana ay imaan jireenba mise waa deegaana ay ku sugnaayeen oo idinku aad ku weerarteen kadibna aad ka saarteen
adeer deegamo ay ilaa bilooyinkan ku sugnaayeen waayo waana ku weerarnay waana ka baxeen haddeer sida eh, sida runtaa hadda waa ay ka baxeen saacadda aan kula hadlaayo ma joogaan hadda waa gartay meesha in kugu dhow oo al-shabaab hadda ay ku sugan yihiin markaas la- la fiiriyo baraawe oo xarunta koonfur galbeed ah waa imisa isku wareeg een, adeer een, afarta kilomitreed ay ii jiraan hadda oo baraawo haddii la yidhaahdo dhinac kastaba dhinac kastaba degmada baraawo waa gartay afarta marka kilomitreed iiga jira waa gartay marka maxaa la dareemi karaa afartan kilomitr ayay al-shabaab idin jiraan eh, baraawe waan ku sugantahay militariga soomaaliya waa tihiin maxaa la dareemi karaa xaaladda ammaana gobolka iyo si gaara baraawe
wallaahi adeer baraawe nabad weyn yuu yuu dareersan yahay Eh, habeenkii eh, sidii la danaan looga soo jeedaa sidii la danaan maaragtay ayaa looga caweeyaa waxa weeye wax oo colaada oo degmada baraawi iyo nawaacidoodu ay dareensan yihiin ma jiro adeer aha waa gartay ma waxaa idin qorshaysan inaad hadda aad joogtaan deegaanada gacanta ku haysaan mise qorshe kalea ka jira oo rabtaan inaad ku qabataan ee, deegaano kale aan xorta ahayn oo hadda ay ka taliyaan al-shabaab wallahi adeer hadda qorshaha oo annaga hadda noogu jira inaan qabanno waa sablaale iyo oo hadda noo jira eh, oon rabno inaan degno eh, inaan qabanno eh, aan kasoo laabanno aynu qorshahu noogu jirin laakiin inaan degno oo xarun ka dhigno waa sablaale oo soddon kilomitr ii jira iyo nawaaxigiisaba waa gartay marka ee, howlgalka ugu dambeeya oo aad sameydaan oo rabtaan al-shabaab iskaga qaadaysaan ee, gurma bilaabaysaan ee taliya
Eh, waxaan bilaabaynaa en, en, bishan oo juun en, dhammaadkeeda ayaa qorshuhu noogu jiraa inaan baraawe aan ka roogaansanno oo xagga iyo sablaale iyo meel haawaay la yidhaaho dhinaca ka xigta koonfurka inaan qabanno haddii ilaahay yidhaahdo Aha.
sidaasaa qorshaha noogu jiraa Aha.
Eh, kolleyna waxa weeye en, kolley Waa kortay, waqtiga oo la taraska baxayo militariga- hadda in la she- hadda in la sheego oo hadda oo la baahiyo looma baahno laakiin Aha.
qorshe weyn iyo dareen weyna waxaan ka qarnaa inaan meelaha oo noo dhow dhow weyn hadda ay ku sugan yihiin oo ilaa afartan kilomitr ay noo jiraan inaan qabanno oon degno oon aan xarumo aan ka samaysano aan doonaynaa haddii ilaahay waa yidhaahdo gartay gobolka shabeellaha hoose ciidamada militariga soomaaliya ee ka howlgala ee howlgalka ay sameeyeen militariga soomaaliya inta badan qayb kama ahaan ciidamada amisom ee soomaaliya ka howlgala si gaar gobolkan oo hadda aad igala hadlayso eh, magaalada baraawe ee howlgalkan aad rabta inaad sameysaan amisom qayb ma ka tahay
adeer qayday ka tahay qayday ka tahay qayday ka tahay eh, si weyna annaga iyo hadda eh, meeshaan baraawe iyo nawaaxigiisa aha Een, waanu isla jirnaa haddaynu ay tahay cadowga dhankiisa iyo haddii ay si kaleba tahayba waynu isla jirnaa maahana ma kala jirno Aha.
waana howlgalladana ka mid ay yihiin Aha.
Ee, nawaaxigaasna annaga hadda muddo dheer ayaan waddankaas ku sugannahay ama soomiya annagu aha waa gartay amisom ciidamada ku sugan ee baraawe waa ugandhada ee door intay leey qaadan karaan oo dagaalka al-shabaab kula jirtaan adeer een, annagu waddankan hadda aan iyo aagagan aan joogno ee, ciidamada militariga iyo uganda qabta ay- ayaan ayaa qabtay oo cadowga ka qabtay Ee, dhinaca hadda etoobiyaanka iyana waa waa dhinacan oo shalay labadan hadda sooma usa gelin weli laakiin eh, dhinaca jubbooyinka ayay hadda ayay ku hormareen een, howlgalkaasu dhinacaasu u badan yahay buu ku hormaray Aha.
laakiin laakiin hadda ciidamada amasom ayaa anagu haddii aan ahay militariga gobolka shabeellada hoose ayaa aan howlgalka si u bereeyahaba aan la galno Aha, waa gartay waxaan xog ku helnay taliya in uu ishayaan saraakiisha militariga iyo kuwa amisom gaar ahaan kuwa uganda oo laisku qabtay bilaabista howlgal al-shabaab ka dhan oo gobolka ka bilaabanaya si gaara deegaanada hoostaga magaalada baraawe si al-shabaab lagaga dhisaaro ma dhabba
maya wax oo isqabsiyo ma jiraan adeer sida hadda mas- mas-uuliyiinta naga sarreydana wax ay hadda noo soo gudbiyeen ma jiraan Aha.
waxayna anagu aragnana ma jiraan waa gartay al-shabaab waxay sheegeen in shan sallig oo gobolka ku yaalla ay weerareen askar badan oo dowladdana ay ku dileen maxaa kala socotaa
maya adeer hadda nabaddiidkaasu een- een, hadda waad gara kartaaye wax aysan samayn bay iska sheegtaan Aha.
oo aysanan samayn karin xataa awoodna ulahaynay iska sheegtaan Aha.
marka waxaas waxba kama jiraan adeer waa wax ka gartay jira ma- ma meelaha jiraan.
ay weerareen ee sablaaliyay sheegeen in askar badan ay ku dileen habeenkii xalay ahaa ma la socotaan ee, salligyada militariga ee gobolka wada yaalla
maya sablaale iyo adeegaankiisa iyo eh, ciidanka ka soo laaftay oo howlgalka ka sameeyey aniga kula hadlayo waaye Aha.
Eh, ayaga dhibaato waa ugu geysanay meelo ka sokeynay ayagu jagboontiyo iyo wax ay macnaha ku joogeen laakiin waxa weeye eh, sablaale cidda ay ku dileen oo hadda eh, oo tagtay oo tagtay oo macnaha hadda ku sugan Aha.
oo militariga kuma garan karna anagu Sablaale- waa beenta aan kuu sheegayo waaye aha sablaale Beenta aan kuu sheegayo wey aha sablaale masalig military baa ku yaala mise waa gedigaanta howlgalaa ka samaysan aan kasoo laabateen maya macnaha eh, howlgal baan ka samaynay ayaguna waynu ka carareen oo waa ka baxeenba Een, adiga labiyo toban saac baan ku sugnay Aha.
sida runta Eh, kabacdina een, dib baan uga soo guranay oo hadde qashigu een, lagu howlgalay ma ahayn in markaas la dega ma ahayn aha waa gartay marka marka laakiin een, meelaha oo haddii oonu ka qabanno aysan eh, cid dambe aysan dhibayn oo kayruu ka yahay sablaad waa meelahaas aan tagno ma jiraan anaa ku idhi ma jiraan waa beentii cadow een, nabaddiidka waa beentii ugus waa beentii oo, wax matarayaasha oo maaragtay soomaaliya een, argagixisada ku ah weeye beentoodii waaye een, afay uga soo hartay een, wax ay sameeyeen iyo wax ay samayn karaan iyo awooday u leeyihiin waxa ay sheegayaan adeer ma jirto
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal xulasha wareysida ayaan dhegaysanaysaan reediyo cadanaha oo la socotaan madaxweyne galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor waxaa maanta u gaaray deegaanka docol la yiraa oo qiyaasta afartan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug soo dhoweyn kadib waxa uu booqashooyin ku baxshay deegaano dhowra oo la sheegay in hadda ay tahay meel loo diyaarinayo in la geeyo laguna tababaro maleeshiyaadkii dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay kula wartay gaalkacyo kuwaasoo la sheegay in loo diyaarinayo ka mid noqoshada ciidanka daraawiishta galmudug soo dhoweyntii ayuu axmed cabdi kaari qorqor ku sheegay in deegaankan uu yahay meel istiraatiiji ah loona baahan yahay in galmudug gacan muhiim ay ku qabato gudoomiyaha guddiga dastuurka golaha wasiirada xildhibaanada dowladda federaalka xildhibaanada galmudug dhammaan marti sharafka iyo madaxda kale shacabka degmada ee maamulka degmada daal shacab weynaha reer daal maamulka gobolka dhammaan ka shaqaystayaasha munaasabadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer dahaw reer degmada dahaw waan kaga mahadcelinaynaa soo dhoweynta diiran haddii soo dhoweyso aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa dowladnimada dowlad jeclida u diyaarsanaantooda soo dhoweyntiina marka ku haysa dowladnimada aad baa umahadsantihiin reer dahaw degmooyinka degmada dacwar la jooga waa ka horeeyaan say waa hula yihiin say u diyaarsan yihiin say waa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waramaha soo gudbiya lagudoomiyihiisii hadlana aad baan haddii ayaan ugu kuurgalaynaa wax badan baan ka qabanaynaa insha allah waan hoosaan waraysan doonaa si saxa uga qaadi doonaa baahida ogaan doonaa reer dacalna si ay degmooyinka asaaskooda uga horeeyaan oo u horumarinayna insha allah Insha Allah maadnasiin aada waxaan ugu muqta fargaadan inaan soo garan xitaa uga qayb galno dugsi ama dugsiyo tababar oo ka mida dugsiyada galmudug ee deriska ah degmada dacw inay ciidamadaas ka warqabaan si gaar ay la xiriiraan iyagana magaaladoodii ay adeegkooda ka isticmaalayeen saldhigooda ahayd waa degmada dacw saldhigana wax badan bay ugu jira reebana waa saldhig saldhig weyn oo tababar oo aada u ballaaran waxaa leenahay sida reerka ay ugu diyaarsan yihiin oo ciidamadooda uga faadi doonaan inay dalka noqdaan aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waan isku xog waraysanaynaa waan u kuurgalaynaa xaaladihiina si gaar haddii laa yidhaahdo waan ogaanaynaa baahiyaha dacal degmada dacal ka jira dhulkaana waa ku egeynaa si hore uga dhaqaaqay maamulka degmada dahaga si gaara ugu mahadcelinaya runtii waxaan u arkaa maamul waxgal ah sida ay u awaamula yihiin sida degmada hadda ay jeefkeeda irraanka u samaysan yahay sida shacabku u diyaarsan yihiin meel galbo meel walbay joogaan gacmahaan haysanaa haddii laa yidhaahdo sida aad diyaarkeedkiina ay kaga muuqatay galmudug oona uga muuqataa midnimada iyo bulshada reer galmudug galmada dacab sidaan ugu xidhanay dugsiga weyna tababarkan way tahay waana u qalataa waa tusaale fiican
madaxweyne galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo maanta booqasho ku tegay deegaanka docol oo qiyaastii afartan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan gaalkacyo ayuu kaasi ahaa kula wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaa radio cadanah waa la socotaan saaxiibayaal warar dheereed ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo xalay degmada ceelwaq ee gobolka gadoe maamulka jubbaland ku dhex maray ciidamada jubbaland iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa yimid kadib markii ururka al-shabaab sida la sheegay ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaankaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo in badaa socday goobjoogayaal ku sugan gudaha deegaankaasi iyo maamulka degmada ceelwaq ee gobolka geda jubbaland oo si gaara qadka telefoonka igu warramay waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta dhawaqa rasaasta sidoo kalena ciidanka jubbaland iska difaaceen weerarka ay kala kulmeen al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada jubbaland ee daraawiista ay ku leeyihiin gudaha degmada ceelwaq ee gobolka geda iyo maamulka jubbaland warar aan helayno oo ka madax baran dhinacyada halkaasi ku dagaalamay waxa ay sheegayaan in isgaarsiinta degmadaasi muddo kooban hawada laga saray kadibna al-shabaab ay u suurta gashay in gebi ahaanba ay gacanta u gasho degmada ceelwaq ee gobolka guud ee maamulka jubbaland khasaare xoog leh ayaa gaaray ciidanka jubbaland ee ku sugan gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado ee jubbaland saraakiil ka mida ciidanka halkaas ku sugnaa ayaa ila xoogaal noo xaqiijiyeen in al-shabaab ay gacanta ku dhigan islamarkaasna halkaas ay ka wateen muddo kooban ayaa la xog aan ku helnay in al-shabaab ay u suurto gashay gacankoynta degmada ceelwaaq ee gobolka gado ee maamulka jubbaland balse jubbaland iyo dowladda federaalka labada way beeniyeen in ay gacanta ciidamada ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay ka baxda degmada ceelwaq ee gobolka gudib maamulka jubbaland nooma aysan suurto gelin in aan qadka telefoonka aan kula hadalno maamulka jubbaland iyo kan dowladda federaalk ee gobolkaasi ku laalomaya xaaladda kacsan iyo saraakiishan laga afduuto degmada ceelwaq balse marka waasa nala hadlaan saaxiibayaal waan idiin sugudbid doonaa kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal xulashada wareysyada ay dhegeysanaysaan radio hadan ha la socotaan kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal waxaa weli aan xal laga gaarin muuqanah jawi siyaasiyad iyo kulamo xal loogu raadinaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah waxaana ilaa iyo hadda soconaya baaqyada loo jeedinaya dhinacyada ishaye ee ku marasan xaaladda siyaasadda ee waddankan siyaasi dahar muuse oo ka mid a xubnaha ee siyaasiyiinta ee waddanka ku nool oo caawa radio la hadlay waxa aan falaqeyn aan kula sameynay bal xaaladda siyaasadda waddankan uu wajahayo iyo sida xal rasmi ah loo gaari karo buuqa siyaasadda udhexeysa dowladda federaalka ee xubnaha federaalka qaybta ka ah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وإن كما هذا أدم بعد صحافة إلى عد عداده حضرك هذه لطوة صغيسين وقرأين وقرأين هرطة ما يحيق هو ظاهر عبد القادر موسى وما يعبر ظاهر عويرة حالة سياسة دلكو ماشا ومرأيو سيدا هنلا سعونا ما أنت أدونكو نبي يسوى global village isgaarsiinta casriyowday oo meel kasta tagtay baa waxay ka dhigtay global village waxaan la ogeyni maanta ma jiro maanta siyaasadda dalku waxay gashay walaahaw bay gashay walaahawgana waxaa hadda geliyey kooxda hadda la baxday nabad iyo nolol la baxday abdisa aleyf qolada la baxday laakiin aana qabin inay ka shaqeeyaan anigu nabad iyo nolol waxay leeyihiin doorasho one man one fooda baa la qabanayaa xaggee lagu qabtaa dalka abgooyo ma tegi karaan wadadii oo lagu samaynayo ay waday gadar lacagtana ay bixisay gadar turkiguna uu fulinayay nabadgelyo xuma ay u istaagtay waxaan wada ogsoonahay magaalada muqdisho dhammaanteed dadkii oo dhan in shacabkii dhiban yahay oo ay wada yaaleen dhagxaan cusub ah oo la dhisay marka niman noocaasa oo gebigeeda villa villawar dhiigley qayb ka mid ah villawar dhiigley guriga ku yaala ku xaniban inay dalka masiirkiisa ka been sheegaan iyadoo tahay oo la wada leeyahay oo ay sheerin tahay oo ay sheerka qayb ka yihiin maamul goboleedyadu ya inay meel guri hoosta inta isku xiraan ay riyoodaan Aha.
waxaa ka hor in ay seexdaan hurdadiiba ay yihiin waa gartay marka dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha khudbadda uu ka horjeedisay kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay garabka indheer garabka in dalkan- talada dalka wax ku leh Aha.
inay u kacaan oo dalka la badbaadiyo haddii kaleeto meel aan laga soo qaban karin bay gaarsiinayaan waa kooxaha gartay madaxweynaha dowladda federaalka ee kulankii toddobaad waa kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya khudbad ayuu ka jeeshay oo ugu dambeysay waxa uu sheegay in dalkan doorasho ay ka dhacayso islamarkaasna waqtigii lagu talagalay aysan dib uga dhacayn marka eh, waxaa soo riixaya xubnaha federaalka qaybta ka ah oo khilaaf xoogan dowladda kala dhexeeya iyo dhammaan saamilada siyaasadeed oo buuqan hadda taagan abuuray maxay tahay adeer een, sideedaba doorashaa dhacaysa doorashada dhacaysa dastuurkaa noo qeexay oo waa la waloogyahay laakiin waxay leeyihiin ayagu in ay een, hagaan oo ay ka noqdaan dadkii markaa fulinayay doorashada imaan doonta marka in jadwalkii iyo shaqadii lagu arko een, golaha fulinta macaa guddigooda doora- macaa guddigooda doorashada ay sameeyeen Aha.
baa laga rabay laakiin doorashaa dhacaysa aan waktigeedii dha- dhaa- dhaafayn aha waa oo one man one vote ku dhacaysa one man one vote ku dhacaysa ama iyo cod ku dhacaysa inay khiyaali tahay qof walba waa arkaa waa gartay guddiga Iska daa doorashooyinka iyaga.
ee, waxaa la filayaa Ka inagoo dambeeyo bixinay afarta sano aha afarta sano qaata baan xataa doorasho one man one vote dalkan meesha uu gaaray qaban karinin Aha.
waayo dalkii waad ogtahay dee haddii ay doorashada ayagu ay qabanayaan ay u qabanayaan iska xudiyaa Aha.
hadday u qabanayaan ilaa cirkay u qabaan dalka cirkaa laysaga tagaa Aha.
ee berigii waa kala xiran yahay koonfurta oo dhan waynu ognahay ilaahay mahadiis ilaa iyo galgaduud ilaa iyo oo, Bo- boosaaso waa isku furan tahay ilaahay baana mahadda iskale Aha.
iyo dadka deegaamada oo aada uga shaqeeyey ayaa mahadda iskale ayaga ruuxooda cadeertanaa diq lagu- lagulama soo dhiiran karo oo ma, ma, ma, ma, ma la keeni karo Aha.
marka dee haddii maadaama ay cirka xukumaan nimanka Een, baddana ma xukumaan berigana ma xukumaan haddii cirka ay salaatig dhigayaan oo xuduguhu ay dooranayaan dee waa meesheeda waa gartay marka waa hawga iyagaa dheliya adar wax kale ma dhalin waa gartay guddiga doorashooyinka toddobalabaatanka bishan ayaa la filayaa in khudbada ay ka horjeestaan kulan ay si wada jira u yeelan doonaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxay ka hadli doonaan lama oga laakiin waxaa la sugayaa qaabka doorasho ay soo bandhigaan iyo eh, nooca doorasho waddankan ka dhici doonta ayaduna weli la sugaya warbixinta guddiga doorashooyinka oo ayagoo arrimaha doorashada soomaaliya ku shaqa leh Eh, ma moodaa in buuqan siyaasadeed oo hadda ay abuurayaan dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo saamilada siyaasadeed inay tahay mid eh, laablakac ah oon war laga heynba eh, waxay soo wadaan guddiga doorashooyinka oo laga hordhacayo adeer guddiga doorashada oo ay xaliimo yaray hogaamiso een, shaqada ay wadaaba oo ay wadwadayba waa laablakac u xoog Een, ayada ruuxa keligoodna laguma eedayn karo Een, golaha fulinta ruuxooda eedda waa leeyihiin ilaa iyo dowladda cabdi- cabdiweli gaasoo ra-iisul wasaaraha ka ahayo xaliimo yari wa- wa- waagii shaqada bilaabaysay oo ahaa qofkii soo barabasgaray oo oo uga yeeray een, een, Ma- maraykan uga yeeray horta een, riyo waxaa ka horeysa in la seexdo guddiga doorashada waxaa ka horeyn lahaa ee, maxkamadii dastuuriga ahayd aha waa ognahay oo waxaynu wada rabnaa xildhibaan aqalka sare iyo aqalka hosaa waxaynu rabnaa madaxweyne waxaynu rabnaa ra-iisul wasaare haddana ma oganin cadaalad aha cadaalad haddaynu rabno oo doonayno dastuurkaynu ku kala bixi lahayn ama ku socon lahayn Aha.
marka maxkamadda dastuuriga ah ayaa la samayn lahaa horta haddii wanaag laga rabo dalkan waa gartay maxkamadda dastuuriga ah een, een, dowladda dhexana ma leh Aha.
een, maamul goboleedyaduna ma leh maxkamadda dastuuriga ah waxaa lagu gartaa dalkaasu meesha uu u socdo baa lagu gartaa sababtoo ah ah, waata soomaalidu ay tiraa rag cadaalad waayey sidii cawsi kala yaacdaa lagi marka ummad cadaalad uu yidhi sida cawsi waa kala yaacaysaa sida ugaartoo kaleeto haddii ugaar xabad lagu dhufto ama gob iyo dhan waa kala goodi karto maaha marka cadaalada cadaaladu sideedaba wax walba ayaa cadaalad u baahan gurigaaga cadaalad u baahan codkaaga cadaalad u baahan socodkaaga cadaalad u baahan xafiis kastaa cadaalad u baahan marka dalkan horta cadaalad baa ka jirta cadaaladana dee samada inoo ka imaan ilaahay waa inoo ka keenay qur-aankiisu bayna ina ku tusay oo ina ka siiyey laakiin wixii ka badan dadka laga rabay maskaxda ilaahay siiyo caqliga ilaahay siiyo waa inaga Waa gartay.
dadka la doonayo inaynu maallo caqligeenna waa anaga laakiin diidnay haddaan soomaali nahay way diiday waa soomaalidu gartay Eh, waxaa marka keeni kara dii la diiday Waa dadka soomaaliyeed oo danyarta u badan oo hadda dhalinyarada u badan in la lugooyo oo la jahwareeriyo oo been loo sheego oo maalin walba wax beri daata ama dib ka qumbacda oo dib ka burbura in loo sameeyo hashaa lillahi iyo maslaxada kuma jirto waa gartay waxaa keeni kara waa gartay waxaa keeni kara inay diidaan oo ay ka soo horjeesteen wax aan la ogeynba inay ka hadli doonaan guddiga doorashooyinka oo todobiyo labaatanka bishan ee kulanka sidoo jirka u yaala doona labada aqali baarlamaanka soomaaliya ka horjeedinayaan oo keenay in ay sidoo kale diidaan in kulan ay ka qaybgelayaan aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ku dhawaaqaan in ay diidaan xubnaha federaalka qaybta ka ah. maxay tahay adeer guddiga doorashadu waxay keenayaan waaqada wax afar sano lagu qaban waayay ama saddex sano iyo mar hadday joogaan Aha.
lagu qaban waayey in la yidhaahdo sanad baanu ku qabanaynaaye saqaanu qabanay halkaasa wax noo marayaan ha loogu daro muddo inta ha loogu daro weeye Aha.
marka maxaa laga sugayaa dalkaan badbaadi u baahaya intay keenayaan waa intaas xalimo yar geerisaa loomana baxa ma dhici karta marka haddii ay dhacdaba inay guddi doorashooyinka inta baarlamaanka hor fadhiista ama hor tagaan qodbad ka horjeeshaan dalbadana in muddo karin loo sameeyo madaxda hadda talada hayse ee dowladda federaalka eh, maxaa dhici kara maxaa sida suurtagalta aan een, haddiiba ay dhacdo waa ognahay oo baarlamaanka majoritigiisuna muddo kordhin way rabaan aha Een, qolyaha kan fulintuna way rabaan wayna ognahay aha aqalka sare sidoo kale majority way rabaan aha laakiin haddee sir ahaan markii la isu geeyo ayaga iyo ummadda hadeer yaa badan Een, ayagu gebigooduba shan boqoloo qof shan boqoloo qof ma gaarayaan aha shan boqoloo qof haddii ay ku heshiiyaan wax dulmiga aan dastuuri ahayn haddii ku heshiiyaan Aha.
adeerdaad baa qaadaya sababta ummadda kalaa ka badan meel walba muqdisho ay xakamayn laayihiin oo ay joogaan oo ay degan yihiin taas oo macnaheedu ma dadka dagaal qaban laayihiin.
taas macnaheedu ma dagaal ba dhacaya marka dadku waa ka adiga dagaal baa dhacaya ku oran mayo sababta aniga een- een leader dagaal ma ahi anigu weliga xabad ma qaadan kamana shaqaynin shaqadaydana ma ahan laakiin bulshadu taladeeda iyo masiirigeeda ayay wax ku leedahay meel kasta waxaa ka dhacaya organization meel kasta waxaa jooga dadkii danaynayay een- een xilkan meertada ah marka dadkan danaynaya xilka meertada ah markay kacaan oo hadlaan oo mudaaraadaan ya dee waxay noqonaysaa inay ku oodnaadaan oo dembiilayaal bay la noqonayaan dembiilayaashaasu ay ku jiraan een- een goobaha ay waxaas sameeyeen mid kalena waaba jirtaaba hadda xasan cali khayre gudoomiyaha baarlamaanka iyo farmaajo saddexduba haddii garshoor madax bannaan uu jiro waa dembiilayaal weeye waxay u baahan yihiin impeachment bay u baahan yihiin in xeer ilaalinta soo diyaarisaa loo baahan yahay waad og tahay etoobiya in ay dalkii u gacan geliyeen oo loog yahay oo ra-iisul wasaaraha etoobiya maalinta dhow uu sheegayay hadda ka horna uu sheegay mar nin uraagaa su-aal weydiiye uu sheegay marka waaba waxaa la sugayaa muxuu yahay hadda shacabka soomaaliyeed goob kasta ay joogaan indeergaradkiisu istaanday bay galeen etoobiyana isa ku hayaan waxaana isa loogu hayaa wax kale maahan in khatarta soo fool leh laga dagaalamo ayaa loo baahanya oo laga difaaco Waa Ee, gartay.
dowladda cadowga ah ay keeneen Waa gartay.
laakiin sistamka baarlamaanka oo tala wadaagta ah, maamul goboleedyada iyo iyo iyo- iyo- iyo- iyo labada aqal oo waxaa waa gartay Eh, khilaafka u dhexeeya in ay dowladda la fed- hadlaan ee, iyo xeer ilaalinta xeer ilaalinta la yidhaahdo impeachment ka keen Aha.
saddexdaana in la xa- la xakame la xiro oo sharciga la horgeeyo ayaa xaq u leeyihiin waa gartay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee xubnaha federaalka qaybta ka ah si gaar ah jubbaland oo aysan dowladda aqoonsanan iyo maamulka puntland ee hogaamiyaha uu ka yahay saciid cabdullaahi dini waxaa kusoo biiray eh, khilaaf hadda ka dhex abuurmay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya Eh, guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu ku dhawaaqay shir wadatashi ah oo lagu dhammaynaya khilaafkan u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah xubnaha federaalka qaybta ka ah ee, ma muuqato waddo iyo qaab hadda loo marayo oo dowladda ognahay in ayaduna ay ka cagajeeda dagaalkaasi iyo mataqaana in kulankaasi ay ka qayb gasho ee, haddaan la helin ee, goob siyaasi ah oo lagu kulmo oo khilaafkan lagu dhammeeyo suurtagal ma tahay in inta la dhageysto khudbadii guddiga doorashooyinka ee, waxay soo saaraan ee, lagu dhaqmo iyagoon weli xal laga gaarin ee, khilaafkaani ee, oo doorashada markaas kadib la aado oo lagu dareero lagu wada heshiiyo wax ka soo baxa dhammata adeer waa mahadsan tahay Een, horta een, aan wada hadalno waan heshiino Een, guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaasi een, waxa uu xataa maanta ku dhawaaqaya waa wax leys ah waxa kanu mudday soo socdeen waa la arkayay oo alla waxaad tidahdaa xagala geel wax dhulka la geliya ka weyn dastuurka ummadda soomaaliyeed hadda muddadii lalahaa dad baa u xilsaaran labada aqal baa la isku daray Ee, korjoogteen loogu talagalay intay dadkii dadkii shaqada lahaa ka dhacay ka dhaceen oo oo garyaqaanada ahaay oo la rabay dastuurka in ay ay ka soo shaqeeyaan iyago iyagoo ay korjoogto ka hayaan ayaa waxaa dhacday qoladii korjoogtada ahayd aqalka wakiilada aqalka hoose iyo kansaraba raalli waxay ku noqdeen korjoogtadii dastuurka dhacday bay kala shaqaynayeen waayo waa ka dhigi lahaayeen haddii ay raalli ka ahayd marka een, arrimahaas iyaga ah haddii hadda cabdixaasi uu yidhi ha la wada hadlo haddii la isu yimaado inta la wada hadlo wada hadalkaas ay wax ka soo baxaan hadda oo markaas la yidhaahdo dalka hala badbaadiyo ayaduba booatan marka in la wada hadlo oo laysu yimaado oo markaa dalka la badbaadiyo maslaxadaa ku jirta Waa gartay.
ilaahay inuu waafajiyana waa arsiinayna insha waa allah gartay Ee, siyaasiyiinta ee ku nool waddanka ee ka artida duwan mowqifka siyaasiyadeed ee xubnaha federaalka qaybta ka ah si gaara puntland iyo jubbaland oo la aqoonsanayn waxay leeyihiin eh, xamadoobe iyo sidoo kale saciid cabdullaahi dini waxaa ka xirmay ee, maslaxaddii siyaasadeed ay waddankan uga barteen markay talada hayeen xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo waddankan soo maray oo haddana kaliftay in ay ay mas-uuliyiintii ay ma wadamada caalamka kulankoodii iyo la tashigoodii iyo xiriirkii caalamka ahaa uu ku xirmay taasina ay keentay in buuq siyaasiyeed uu furmo ee, marxalado iyo jawi siyaasiyada qaldana ay abuuraan adeer een, qof wasta horta aragtidiisu leeyahay su-aashaada aragtideeda adaa iskale jawaabtaydana aragtidooda aragtideeda anaa iskale Een, aniga waxbaa ka xoroobay ma oran karo een, een, puntland iyo iyo iyo- iyo jubbaland waxaan u arkaa wixii lagu socdayba inay ahaayeen waayo dalku wuxuu leeyahay dastuur buu leeyahay dastuurkaasi maamul goboleedyana waajib buu siinaya dowladda dhexana waajib waajib buu siinaya marka in inta dastuurkii laga tegay in qarbajeex lagu jiray baa baa ii muuqata marka adeer haddii qarbajeexa ay ka soo noqon waayaanna dalku meesha uu ku socdo oo ay ku wadaan buuna ku dhacayaa khatar bayna keenaysaa
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaan reedhiyo codanaha waa la socotaan guddoonka baarlamaanka maamulka jubbaland oo shir jira ayd kismaayo ku qabtay ayaa soo dhaweeyay hadalkii donald mooto ka soo baxay safiirka safiirka maraykanka ee soomaaliya kaas oo ahaa in la qabto shir u dhexeeya dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah, islamarkaas ay isku keenaan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya garoodana shirkaasi ay ka noqdaan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda federaalka ay abuurta jawi laisku iman karo kaasoo sahli kara in dalkan xaalad siyaasad oo wada ogola ay ka hirgasho anoo ku hadlaaya magaca baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo shacabka ee baarlamaanka soo wakiishay Een, waxaan si buuxdo u taageeraynaa ee, baaqi ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi iyo beesha caalamka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee in la wada hadlo oo wax laisku og yahay oo caalamka og yahay oo ay dowlad goboleedyadu og yihiin aqalka sarena ee, iyo baarlamaanka federaalkaba ee, iyagana waxaan ugu baaqayaa ummadda ay matelaan ee ay wakiilada u yihiin ee, in ay qadariyaan oo ay mustaqbalkooda ku ciyaarin ayagana waan ugu baaqayaa marka waxaan aad iyo aad u soo dhowaynaynaa een, baaqi ahaa in la wada hadlo oo guddoomiyaha aqalka sare ee, maadaama ay aqalka sare wakiilla ka yihiin maamul goboleedyada waxaan ku ayidaynaa annagoo ka hadlaya afka ee, golaha wakiilada ee dowlad goboleedka jubbaland aad iyo aad baan u ayadsannahay waxaan ayadsannahay in la wada hadlo oo wax laisku og yahay wax lagu dhisto haddii ay suuragelayso doorasho cod iyo hal qof ah waan soo dhowaynaynaa laakiin nooma muuqato wax laisku afgartay in lagu eh, doorasho lagu aado baan aad aad u soo dhowaynaynaa Eh, insha allahu tacaala magaciigana waa cabdi maxamed cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland waad mahadsantihiin golaha shacabka ee soomaaliyeed iyo wakiilada ee ay doorteen oo labada aqal ku matala intaba waxaan mar labaad ugu baaqayaa in dalkan la daba qabto oo wax laisku ogyahay wax laisku ogyahay wax lagu dhistay haddana wax laisku ogyahay in wax lagu dhisto baan soo jeedinaynaa qaybo u gudmay barnaamijkan ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada kalamaan
waryaadhay iswaraysto waryaadhay iswaraysto waryaadhay iswaraysto wacaalkeeda adduunkiiyo waddankiinnaba eego halkay u socdaan iyo waaqacaynu ku lohollay wax layska su'aalo war maylaraylankii war suguwaay waran musugow war waxaa la yidhi dad aan waxba dooro karin waxbana loo doori karin wax dooranna daysa karin danseegaad wada tihiin aryaadhaha idinkoon isbaalin waxaa hore loo yidhi mar wixii iga gaaray inantaas maharkeeda dib laysoo mari maayo waar waxaa kaloo la yidhi waxaan doorannaa naqaan waxaan diidnaa naqaan dad baan nahay aadamaa dunteennaa gobanimaa lacagaan qaadanaa naqaan miyuu yidhi ninkaas dhuuntaan wax ka maqalnaa gacantana walaxaan ka aragnaa miyuu yidhi warna miyaa weligiinba doorasho doorasho kala fadaa laakiin armay xaqiiqadii asiin haaye soomaali madawiine horan doorati markale noon dooradaana war soomaalida soomaalidii hore mehay naga tag aryaadhaha idinkoon isbaalin soomaaliya anigu waxaan dhihi lahay ow dalka ninkii dib u dhisa dadweyne maad u dooratan dalka ninkii dib u dhisa dadweyne maad u dooratan haye xooga wadaniinta ama farmaajo uma leeyaanhe waa su'aal dacweyne dalkayaa iska leh warnimaya waxaan leeyahay weli gaabis badan baa ka jira geedi socodkii ammaankii gacmaha uguma jira gobolladeennii gogolxaanna uma ay samayn food si loo galo laba gebi dhexdood bay bulshadu guura socotaaye allahayow adigu noo gargaar guullawaadii aryaadhaha ma waadan maqli jirin heesti aheed
geedahan ka baqaya goormaan socdaa xaggeen gaari karaya xaggeen gaari karaya war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladihii hore xilligan oo kale doorashadu iyo qaabkeedu way diyaarsanaayeen balse maanta waxaa nasiib darro ah in weli la taagan yahay doorasho ma dhici karta amase ma dhici karto oo aan la ogayn sida ay wax noqonayaan wuxuu kaloo yidhi cayaarta maaradoonka ah waxay leedahay meel uu xarigga ku go'o hadda xarigga meeshuu ku go'ay way noo muuqataa madaxweyne farmaajo bandhiidkiisa inta uga harsan waa madaxweyne balse markii uu wakhtigu dhammaado talada waa lala faragelin doonaa warna miyaw bahasha u quwaha ilaa ay ka dhalaasa suga
madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo hadlay wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo dadku su'aalo badan bay isweydiinayaan oo u baahan in loo sharaxo waxaa ka mid ah waxaan maqalnaa isdhexgalka geeska afrika wuxuu yahay naloo sharaxaan u baahannay midnimada gaarka ah ee etoobiya iyo eritreya iyo soomaaliya oo aan wadammada geeska afrikaee kale ku jirin dhex maraysaab waxa ay tahay ciidamada etoobiyaanka ay dalka soo galeen amisom ka tirsanayn maandaydkooda iyo waxay u soo galeen eritreya ilaa maalintay xurriyadda qaadatay afawoorkii baa xukuma annaguna afartii sannadoodba mar baan rabnaa in laysdoorto maxaan ku midoobi karraa waraadhaan war ma haysaane madaxweyne farmaajo af faransiis buu ugu tacsiyeeyey madaxweynihii burundi war malamiisiyojeetoxosboo dawagada gufaa buu yidhi talow war waxaad sheegtay ma naqaanee laakiin waxaan hubnaa in madaxweyne farmaajo uu ka tacsiyadeeyey madaxweynihii burundi ee dhintay lofaqanseena uu ugu tacsiyadeeyey aryaadhaha lafaqansa mugga madaxweynuhu leeyahay allahow naxariistadi gololaydan ka dhacdaxow madaxweynuhu ku ilaabay war dad waalnaa tihiine tacsida taantalay kale leedahay warwar ma haysaane guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ganjeelkii nabad iyo nolol buu furay muggaas haddaad ku soo rogmada miyaa tiri ma lagu yaacay rabaa shaarkii komantiga yaa badan odaga ma loo dhaarsan yahay war cabdi xaashi runtu sheegayo wuxuu yidhi doorashada intay khusaysa ha ka wada hadasho warnamadiinna run ma nabtee odaga run sheegaa yidhi war cabdi xaashi faci munaafiqadda waa horuu dhaafay war warkaan naga dhex gelinine cabdi xaashi guddiguu u magacaabay inay ka soo shaqeeyaan khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeya iyo arrimaha doorashooyinka warwar ma haysaana ku khataara bilaabato cabdi xaashi ku-xigeenadiisii mid ka mida ayaa lagu khataaray hadda waxau yidhi guddoomiyaha cabdi xaashi xeeroosaadka aqalka saruu ka hor yimid war waxaan la yaabe xeerku cabdi xaashi garan waaye ee mawliidku haad uu gartay war mawliidku haad waxaa la yidhi saxaafaddu ma aqoone madaxtooyaa u ballamisay war siday doontaba ha ahaatee weerar awdooyo waniinii bay ku soo xidhantay aryaadhaha war ma haysiina madaxweynihii hirshabeelle waare xamaraan iskula kacaynaa mau yidhi macaasi garoowey war muushii uu iska dhigay anigiyo farmaajaas la dhacayna miyuu ka dhameeyey dowladda wakhti ha loogu daro miyuu yidhi war ma fatahaddii webiga shabeelluu ka hadlay war ma biyoxiireenadii ayuu sameeyey war lacagtii uu dhiibay miyuu yidhi dib ha laygu soo celiyo ma axmed madoobu qadka taleefonka kula hadlay war ma deliyaa wacay aryaadhaha waa waalantihiina warkayga dhex gelina madaxweyne waare waa kala wareegay alla ilaahay xaniintii u aastay ayuu hadda la soo bax horta xagguu ku kala wareegay madaxweynuhu waa labada ma labadaa miyuu yidhi aryaadhaha waa waalantihiina madaxweyne waare bannaanbax farmaajo lagu taagay taageerayay oo beledweyne laga abaabulay waa qaldantiina guryihiinna aadow yidhi oo mahaasuu ku joojiyey kaaga darana go'aanka aqalka sare guddoomiye cabdi xaashe ka soo baxayna waa taageersan how yidhi taasi waxay caddaynaysaa mar dambe inaan waara garan la dhihi karin waryaada if waare iskala wareegoonin the kala wareegoonin of qoorqoor aan lafta garan iskamin suun hayehee berigana ma qoorqooraa suuridayaa la keenay war lafta garaagna mar hori suudgaadiyonay tahay war mardhow waxaa sugaysaan ku khataartii nabadii nool waara ama guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle ama ku-xigeenkiisa ay ku khataari doonaan waar madaxweynayaasha hore sheekh shariif iyo xasan sheekh warkoodii u dambeeyey salaad cali jeeliyo cali maxamed geeddi ma ka jawaabin war cali jiko ku jiro wuxuu yidhi nabadii nool waxay xafiis ka furutay buu hoodle warkaa muuse biixi moogya war madaxweyne farmaajo iyo horta xildhibaan firimbi midkee taageero badan hadda war anigu waxaan hubaa in firimbigii qaaliyoobay war firimbigu qaaliyoobay ogaa ma kobtii buush lagu tuuraa war nimayow abdhid baan idinka dhegaya dhegaysta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya tigtok bay samaysatay tigtok waxayna dhaheen biriis xarfaanayna soo falowgareeya war maxadkii diblomaasiyadda miyaa tigtok loo bixiyey iga tag tibtoob waaba jaclaho jallaata qaboobahay ahaa jirtee intaa lagu gadaa war wasaaradda arrimaha dibadda dayactir dib loogu dhisaya ayaa ka socda war jubbaland iyo puntlandba waxay taageereen go'aanka aqalka sare iyo cabdi xaashi war wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo hadlay wuxuu yidhi wadahadalka soomaaliya diyaar baannu u nahay laakiin dadka filla soomaaliya madaxda ka ah ma aha dad mas-uuliyiina oo wadahadal lala furi karo yaa u sheegay warkaas sasowgaf maaha war waxaa la yidhi madaxnimadu xoog maahan xujo iyo shirqool maahan anaa xoolo badan maahan xeel iyo sir badan maahan xigmad gaara weeyaan war mas-uuliyadda sheegoytamadiidii hore ka dhagama jiraan madaxdu hata ma eh war mas-uulnimo iyo caadkeedna yaqaan ma doontee maxaa adiga kuu diray aryaadhaha idinkoon isdaalin cumar idriis wuxuu yidhi how firiin baa yeeray faynalkii inuu fahmaynin wou fiilaa firin bii yeeray faynalkii inuu fahmaynin wou fiilaa firin bii yeeray faynalkii inuu fahmaynin wou fiilaa firin bii yeera finalkii inuu fahmaynin wou fiilaa firin bii yeeray faynalkii inuu fahmaynin wou fiilaa
way maadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaasi iyuu caawa ku dhan yahay balse saaxiib yar intaana ka bixin madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa ka hadlaya heerka waxbarasho ee xilligan ka jirta deegaano ka tirsan koonfur galbeed inkastoo goobaha waxbarashada ay yihiin weli kuwa xiran cabsi la xiriirta cudurka safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagerin wuxuu sheegay in horaanta bisha julaay ee sanadkan soo socota la furi doono iskuullada ku yaala deegaanada koonfur galbeed kuwaasoo loo xiray sabab la xiriira cudurka covid sagaal iyo toban si looga bilaabo qaadista imtixaanka fasalada sideedaad iyo afraad ee dugsiga sare ee dalka ugu dambeynta waxauu sheegay in meelo ka mida deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada xudir heerkeeda waxbarasho ay aada u liidato balse koonfur galbeed ay baaras ku sabeyn doonta waxaa laga qaban doona arrintaasi madaxweyneha waxaa sidoo kale uu sheegay in weli uu ku sugan yahay degmada xudur islamarkaasna goobo kaleo muhiima uu booqan doono dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada muqdisho ay welinayaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk iyo danjiraha turkiga ee soomaaliya waxaa maanta booqasho ay ku tagaan xarunta tababarada ee ciidanka turkistom ee ku taala muqdisho mas-uuliyiintan waxay la kulmeen saraakiisha turkiga ee soomaaliya u joogta tababaridda ciidamada dowladda federaalk iyo turkiga ayayna halkaasi uga mahadceliyay soo dhaweyn halkaasi loogu sameeyey sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk waxaa maanta uu booqday xarunta cusub ee lagu talagalay in lagu tababaro ciidamada dowladda federaalk si weyn halkaasi lagu qalabeeyey wasiirka sidoo kale waxa uu gaaray goobo kale oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ee halkaasi lagu tababaro barnaamijka intaas ayuu ku dhin waxaan kaga tegay s t blog barnaamijka alid ballanqaade nabadgelyo nafti doqoonsana damcwaalana waxay doonta beri ku diri oga damtuka adaga durba celiinugaay nafti doqoonsana damcwaalana waxay doonta beri ku diri oga damtuka adaga durba celiinugaay labadood dardaray dadka dhibiyooga labadood dardaray dadka dhibiyooga labadood dardaray inay dadka dhibiyooga labado isdardaray dadka dhibiyooga risiqeebba kuu diiday kaa durugsanaa inuu dunya siinaay u dhawaa risiqeebba kuu diiday kaa durugsanaa inuu dunya siinaay u dhawaa waxaa daliil u ah haadka samaada duuliyo diinkuba u siman calaa Taa waxaa daliil u ah haadka samaada duuliyo diinkuba u siman calaa midna caysha daayacan aanu daal suu marin lama helo daleeda daleeda midna caysha daayacan aanu daal suu marin lama helo daleeda daleeda siday diintu nagu tidhi xanaa dhaafsi xitaa darajadu helay iskaama daayne dadaal gaadhi doontidee siday diintu nagu tidhi xanaa dhaafsi xitaa darajadu helay kamadayne dadaal gaadhi doontide doqonsana damcwaalana dabaylahaa cirkay hadba kugu dartaa durdurka kufay daru xidho ku tidhaay doqonsana damcwaalana dabaylahaa cirkay hadba kugu dartaa durdurka kufay daru xidho ku tidhaay dabadan lahayn ku tiraa daldalo dabadan lahayn ku tiraa daldalo dabadan lahayn ku tiraa daldalo dabadan lahayn ku tiraa daldalo haka dayri weliga noloshaa la daristahay ha u doodin abidka saluu ku dayaashaa haka dayri weliga noloshaa la daristahay ha u doodin abidka saluu ku dayaashaa xadiis baa ku soo degi taa waxaa daliil u ah oo looga digi karaa xadiis baa ku soo degi marulays magarab dago dadma wadaansinaan karo waa dabamaal dabamaal marulays magarab dego dadma wadaansinaan karo waa dabamaal dabamaal siday diin intu nagu tidhi waxana dhaafi xitaa darajaduu helay hadiisaama daayne dadaal gaadhi doontide noqon sana damcwaalana dabaylahaa cirkaya dadkugu dartaa durdurka kufay daadhu xidho ku tidhaay dahabadan lahayn ku tidhaa daldalo dahabadan lahayn ku tidhaa daldalo dahabadan lahayn ku tidhaa daldalo dahabadan lahayn ku tidhaa daldalo haka dayr weliga noloshaa la daristahay ha u doodin abiska salu ku dayaashaa haka dayr weliga noloshaa la daristahay ha u doodin abiska salu ku dayaashaa waxaa daliil u ah oo looga digi karaa hadiis baa ku soo degi taa waxaa daliil u ah oo looga digi karaa hadiis baa ku soo degi marlayd magarabdago ma wadaansinaan karo waa dabamaal dabamaal marulays magarabdago ma wadaansinaan karo waa dabamaal dabamaal siday diintu nagu tidhi waxana dhaafi xitaa darajaduu helay hadiisaama daayne dadaal gaadhi doontide siday diintu nagu tidhi waxana dhaafi xitaa darajaduu helay hadiisaama daayne dadaal gaadhi doontide